cabdirasaaq cabdulaahi nuur oo aada maqlayseen in uu hadda raaligelin ka bixinayay arinta hadda ka hor oo bogiisa tigtokka uu isticmaalana ay ahayd mid khaldan oo aan sax ahayn haddana kadib uu raaligelin ballaaran ka bixinayay oo aada maqlayseen arintaasu social media markii aanu ka dhex aragnay oo booliiska ay soo gaadhay booliisku way ka howlgaleen iyadoo taliyo amar uu ka bixiyey ninkaas meesha uu ku sugan yahay iyo halka yani maxaan ku dhahday barnaamijkaasoo sameeyey isagoo markaas warbixintiisa ay ahayd miyuusan joogin ee magaalada kismaayo ah inay arrintaas ka dhacday aabe gabadhii isaguu dhalay saddex caruura ka dhalay oo yani maxaan ku idhahdaye dee wax diinta ka baxsan ah warkaas uu ahaa midaan saliya raadii midna lahayn isla waqti ahaantaas markay booliiska soo gaadhay booliisku waa ka howlgaleen ninkaasna ay u cadaatay booliisku xogahoo rasmiga ay ku heleen inuusan kismaayo joogin uu joogo degmada dhoobley dhoobley waxaa taliyaha qaybta ula hadlay taliyahadii saldhigga ayuu la hadlay amar buu ku siiyey iyadii laamaheedii dabagalka baarista way ka howlgaleen waa la soo qabtay gacanta ayaa booliis kusoo dhigay kadib diyaaradda ayaa lagu soo qaaday waxaa la keenay magaaladan kismaayo magaalada kismaayo marka la keenay laga soo dejiyey waxaana loo soo gudbiyey taliska qaybta booliiska iyadoo haddii wareysigiisii aada maqlayseen ay arrintaas oo ahayn mid yacni ah wax sax ah booliisku waajibaadkii iyo kaalintii kaga aadanaa ayay ka mareen wax kasta oo arrimaha noocaas oo kaleeta oo bulshada aan dhagteeda iyo sumaacadeeda iyo maqalkeeda midna ku wanaagsanayna waxaan uga digaynaa asxaabta dhallinyarada ee tiktok-ka iyo aalada social mediaha isticmaasha walaalayaal ka fogaada wixii dembi idinku jiro bulshadana aan nuqdur u lahayn fadlan bilaxsaana iska daaya barobagandada waxbaa ku raadinaya ilaahay wuxuu idin siiya damiir iyo caqli aad ku shaqaysan kadhaan waxaad tihiin dad aqoonle baad tihiin si xalaal aad u shaqaysan kadhaan qof kasta oo dhallinyara waxaan kula dardaarmaynaa in uu u fakaro sumcadiisa iyo sharaftiisa sidii uu ku ilaashan lahaa isla waqti ahaantaas hadda waxaan jeclahay haddii ilaahay danka uu ka dhigo sidii waajibaadku uu ahaa maadaama haddii anagu waajibaadkayga aanu ka gudanay aanu ka marnay gacantan aanu kusoo dhignay inaanu hadda wixii ka dambeeya u gudbin doono hay-adaha laamaha garsoorka inaanu gudbin doono insha allah halkaasna yani maxaan ku dhahday wixii waajibaadkeedu yahay laga gudan doono aada baadna u mahadsantihiin